والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan codsanaynaa walaalaha saad baa weynyaha in la fadhiisto oo irdaha idirshadaha laga wareego si hawaduna ay u soo gasho aadaabta dhegaysiga cilmiguna uu muuqdo in la fadhiisto ama kor la tago oo darshadaha la baneeyo iyo albaabada saasaan codsanaynaa walaalayaal duruus ayaa socotay iyo nadawaad iyo muxaadaraad ay culimmadu soo jeedinhayeen run ahaantiina bini aadamku cilmigu ku noolaadaa haddii cilmi la waayo sida nebigu noo sheegay sala allahu alayh wasalam xataa idaa lam yubqi caaliman itakhada annaasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faabtaw bikayri cilmin fadalluu waadalluu haddii mar la waayo qof cilmi leh ee kala caddeeya towxiidka iyo shirkiga sunnada iyo bidcada xalaasha iyo xaraamta kala caddeeyo dad juhaalaa soo harhaya oo madax noqon haya wixii la weydiiye ka jawaaba cilmi la-aan ayaa kuluma dad kana lumiya sheekh doctor axmed macalin maxamed axmed imaam waa xalqadii labaad masaa'il mutanawica insha allahu maanta aan qaadan doonno waxaan rajaynayaa ilaahay idankii inaan noqonno kuwa alla yidhi subxaanahu wa tacaala aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah wixii su-aalaha in sha allah ayakoo qoran far la akhrin karaa lagu soo qoro shiikhaan weydiin doonaa in sha allah falytafadal mashkuura
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد اللهم اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي درسي أن وحو كساب هي مسائل kala duwan xalqadii labaad koobaad waxa weeyaan dhowr cunwaan baan u qaybi doonaa marka cunwaanka koobaad waxa weeyaan wa fi taariikhi cibra taariikhda inay cibro ku sugan tahay taariikhdu waxa weeyaan madrasatu اlajyaal ummaduhu waxa ay ka faa'iidaystaan oo ay ka qaataan wixii anfacahaya oo ay ka fogaadaan wixii khatar ku ah markii ay fiiriyaan oo ay darsaan taariikhda iyo axwaashii ummadihii ka horreysay sidaa daraaddeed allah subxaanahu wa tacaala fi lqur'aan wax badan ayuu ka sheekeeyey oo uu ka hadlay axwaashii ummadihii naga horreysay wuxuuna ku tilmaamay axwaashooda iyo akhbaartooda iyo qasaskooda inay cibro ku jirto waxa uu yidhaahday laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab waxaa ku jira ummadihii idinka horreeyday qasastoodii iyo akhbaartoodii cibro ayaa ku jirta cido ayaa ku jirta liulil albaab dadka caqliga leh bay cibro ugu jirtaa dadka caqligu lahu waa inay ka faa'iidaystaan akhbaartii ummadihii hore iyo axwaashooda xaalaadkooda waa inay u bandhigaan xaalaadkii ummadihii ka horreeyey aayad kale wuxuu allah subxaanaه wa tacaala ku yidhaahday kadalika naqusu calayka min anbaa'i maa qad sabaq sidaasoo kaleeto ayaan waxaan kaaga qisoonaynaa kuwii hormaray akhbaartoodii sida aan muuse qisadiisii aan wax badan kaaga hadalnay oo aan wax badan kaaga qisaynay waxaan sidaasoo kaleeto kaaga qisaynaynaa ummadihii hore akhbaartoodii rasuulka sala allahu calayhi wasalama ahmiyad buu sii jiray in uu ka warramo axwaashii ummadihii horeeto waxaa u wariyey alimaam muslim min xadiidi abi zaydin alansaariyi radia allaahu canhu qaal sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bina salaata asubxi uma sacida almimbara fakhataba xataa xadarat iduhru waxa weeyaan nebigu salaaddii subax markii uu dujiyey ayuu mimbarka koray waa u khudbeeyey ilaa duhurkii uu ka yimaaday uma nasala fasalla duhra uma sacida almimbara fakhataba xataa xadarat alcasru markii uu duhurkii u degey oo uu dujiyey duhurkii ayuu misana mimbarkii ku laabtay waa u khudbeeyey ilaa casirkii uu ka soo galo uma nasala fasalla alcasra uma sacida almimbara fakhaطabanaa xataa gaabat ishamsu wuu noo khudbeeyey waa noo khudbeeyey ilaa qoraxdii ay ka dhacdo marka yowm kaamil ah bacda salaati اlfajri ilaa guruubi الshamsi ayuu nabigu khudabtaas isdaba joogga ayuu saxaabadiisa u akhrinayey wax uu uga warramayeyna wuxuu leeyahay saxaabigaas faxadaanaa bima kaana wamaa huwa kaa'in wuxuu nooga warramay wixii hore hor u dhacay iyo wixii dib u dhici doona buu nooga warramay fa aclamunaa axfadunaa waxa weeyaan waxaa noogu aqoon badan kuwa noogu xifdiga badan oo nebiga khudabtiisa xifdiyey qarnigii lasoo dhaafa kii ka horreeyey marka xaalaad dhacay fii bacdi bilaadi almuslimiin ayaan rabnaa xooga inaan cibro ka qaadanno iyadoo marka xaaladaasu ay u eg tahay xaalada aan ka soo baxna annaku hadda waxaa ka warrama xaaladaas ninka aad taqaaniin oo la yidhaahdo maxamuud maxamed shaakir oo la dhashay muxadiثu misra axmed maxamed shaakir ninkaas la dhashay ninkaa marka waa nin aqoon cilmiyeedna leh luqada iyo adabkana la dhihi jiray shaykhu lcuruuba kitaab wuxuu leeyahay la yidhaahdo risaalaة fi الطariiqi ilىa ثaqaafatina risaaladaas marka waxyaalo badan ayuu kaga sheekeeyey aad iyo aad u cajaa'ib badan oo ah dadka mustashriqiinta la yidhaahdo sida ay ugu dadaalaan dadka muslimiinta ah in ay ka baabi'iyaan gudaha oo akhlaaqdooda iyo haqaafadooda iyo diinkooda ay u damaariyaan gudaha si marka iyagu markay gudaha wax uga damaariyaan qaswiga khaarijiga ahuna uu debadda uga damaariyo oo ummaddii ay noqoto ummad wada damaartay fi daakhil waalkhaarij dagaalka caskarigaana markasta waxaa ka horeeya dagaalka aqaafiga ama cilmiga ama akhlaaqiga ah ka horayda oo ummadda isku duuban oo akhlaaqdeeda iyo diinkeedu uu wanaagsan yahay waxa ay u badan tahay inaysan ku soo degdeginin gaaladu oo aynan dagaal kula soo degdegin ee marka ay hubsadaan ummadda inay baaba'day fi daakhil diinan wa cilman wa akhlaaqan wa haqaafatan markaasaa dhici karta markaas inay u dhammaystiraan wuxa uu leeyahay ninkaas sabcata cashar muxaram alif miatayn waثalaaثata cashara hawanaa bilyuun huwiya alcuqaabi calaa mahdi اlyaqdati fi diyaari اlmasriyati hawa cala iskandariya taariikhdaas buu ninkaas soo galay naabilyuun la yidhaahdo calayhi lacaa'in اllah marka ay ahayd muxaram sabcata cashar alif wamiatayn waثalaaثata cashar waxaad og tihiin markii adduunyada muslimka la qaybsanhayey in ay shiraako ku galeen baritaaniya iyo faransa alqaara alhindiya muddo markay isticmaalsanhayeenna in ay ka soo cayrisay baritaaniya faransa oo ay ka soo bixiday hindiya oo iyadii la gaar noqotay isticmaalkii hindiya faransa marka iyadoo ordaysa oo jiidaysa adyaalu lhaziimati ayay ka soo oroday hindiya nin dhallinyar ah oo shiriir ah oo shaytaan ah oo lagu yaqaanay fi lbilaadi alfaransiya in uu yahay qaa'id caskari oo muxanag ah ayay waxay u diyaariyeen tacwiidan can haziimatiha fi lqaarawati alhindiyati inuu masar u qabto ninkaas bay soo direen marka wuxuu ahaa nin marka dagaalada ku caanbaxay oo dagaal uu galo aan lagu jebin buu ahaa ninkiibay marka ciidan u habeeyeen waxay dhaheen si deg dega u bax wixii awood ah iyo wixii dhaqaalo ah iyo wixii ciidan ahna waa ku diyaarsan yihiin noolo wareeg masar bay ahayd waxa weeyaan marka taariikhdaas maalinta ay ahayd sabcata cashar ayaa waxaa la arkaa ninkii oo ciidankiisu iskandariye baddeedii taagan yahay marka si deg deg ah ayuu ciidankii ugu dalbaday iskandariya ayuu madaafiic ku garaacay ilaa uu dhulka la simay aliskandariya waxa weeyaan magaalo bad ku taalla baxr alabyad almutawasit sidaas markii uu yeelay ciidankiibu si deg deg usoo dhaqaajiyey markuu iskandariye cagta mariyey oo uu dhulka la simay horay ayuu usoo orday markii uu ku soo dhowaaday qaahiro ayuu warqad soo diray wuxuu yidhaahday reer qaahira waa idinku soo socdaa haddii aa isdhiibtiinna waa idiin dan haddaa is adkaydiinna masiirkii iskandariye oo kale baad leedihiin buu ku yidhi way soo ordeen isaga iyo ciidankiisii markay soo gaareen calaa mashaarif alqaahira nimankii marka meesha xukumi jiray almamaaliik way ka carareen qaahira magaaladii oo faariq ah ayay mashaariftii ka soo degeen naadiyuun iyo ciidankiisii wuxuu damcay marka dowlad khiyaali ah wahmi ah inuu sameeyo oo uu dowladdaas min khilaaliha uu isticmaarkii ku ansaxsado sideed ama sagaal nin oo min culamaa'i alashar ka mid ah ayuu u yeedhay wuxuu yidhaahday sagaalkiinaa nin waxa weeyaan waxaad tihiin xukuumatu diiwaan dowladda masar matasha oo dowladda sharciga idinka weeyaan aniguna ciidan baan idiin ahay altaariikhu yuciidu nafsahu xaalada aan soo marnoo kale bal sida ay u eg tahay aada ugu fiirsada wuxuu yidhaahday diiwaankaas baan idiin samayn hayaa idinkaa xukuumadii sharciga ah waxa weeyaan aan isla shaqayno saddex ka mida waxay dhaheen haadihi mahzala arrintaa mahzalo wey mana yeelayna bay dhaheen lix kalena waa iska oggolaadeen markii marka lixdii ay oggolaadeen buu saddex kale ku soo daray saddexdaas ayuu wuxuu ka dhigay dowladdii masar oo khiyaaliga ahayd dowladdaas marka khiyaaliga aha markii uu waxa weeyaan sameeyey ayuu wuxuu damcay inuu magaalada si deg dega ku soo galo magaalada la wareego nin la yidhaaho aljabarti oo taariikh leh ayaa markaa laqdayar oo uu ka sheekeeyey ciidankiisii husuu qaahiro ku soo galay ayaan wax ka akhrinaynaa wuxuu leeyahay bacda hajcatin min alleyl dakhala alifranji almadiina kaasayl ومروا في الأزقة والشوارع لا يجدون لهم مانع كأنهم الشياطين أو جند إبليس وهدموا ما وجدوه من المتاريس ثم دخلوا إلى الجامع الأزهر وهم راكبون الخيول وبينهم المشاة كالوعيول وقاءوا بصحنه ومقصورته وربطوا خيولهم بقبلته وعاثوا بالأرض بالأروقة والحارات وكسروا القناديل والسهارات ونهبوا ما وجدوه من المتاع والأواني ودشت, ودشت الكتب والمصاحف وعلى الأرض طرحوها وأحدثوا فيه وتغوطوا وبالوا وتمخطوا هذين صقبي الحابي مقالدي سوقا لنا أيضا كي نابليون meesha marka masdarka haqaafada iyo cilmiga nashaadka waxa weeyaan ashar ashar bay ka soo bilaabeen ashar bay soo galeen iyagoo fardoodii wata fardihii bay la soo galeen aljaamic alashar ardadii joogtay wax ka baranaysay ka raacdeeyeen guryihii iyo qololkii uu oolay bay jejebiyeen kutubtii iyo masaaxiftii bay soo qaadeen way ku kor kaadsheen way ku kor xaareen way waxay isaga tireen diifkii iyo xaakadii jaamicu ulashar bay cagta mariyeen nin baa kitaab ka alifay la yidhaha jalaal kashki kitaab la yidhaahdo wadakhalat alkhaylu alashar ninkii marka naabilyuun markuu magaaladii soo galay xoogaa muddo ayay degtay magaaladii xukuumadii khiyaaliga aheedna ay xoogaa dhaqdhaqaaqday muddo yar kadib muqaawamo magacaas wax wataa kaca marka almuqaawama almisriya dagaal baa lagu qaaday ninkii iyo ciidankiisi markuu ciidankii arkay in dagaal lagu qaaday ayuu wuxuu yidhaahday madaafiicda intaa guri guri u ageydiin dumiye guryaha guri guri baa loo dumiyey wuxuu yidhi magaaladan waa magaalo qurun ah magaalo baariis oo kale ayaan idinka idinkaga dhisahayaa markii aan dagaalkaan ku adkaado laakiin guryahan kuma foosha xunadda waa jejeginaynaa guri iyadoo kale baa dhacday muqaawamadii baa aada u sii kululaatay wuxuu yidhaahday ardada nashaadka wadda oo ashar dhigata maalintiiba lix inta lasoo qabto madaxa laga jaro suuqa lagu soo wareeji buu yidhi madaxyadooda sidiyaa la sheelay kulli yoom lix baa madaxa laga jaraa magaalada lagu soo wareejiyaa dagaalkii marka muddo dheer ayuu socday toddoba bilood buu socday toddobadii bilood markii ay dagaalkii kululaaday wuxuu is yidhaahday intaad tagto suuriya oo iyadaa la wareegto ama ciidan ka soo kaxaysataa oo qoladan aad ku baabi'isaa meel marka laga geli jiray oo ah miinaa oo madiina cagka la yidhaahdo ayuu tegey xisaar buu saaray saddex bilood buu xisaar saaray wax gagala iyo wax ka soo baxa ayna jirin habeenkii dambe bay ku soo duuleen intaasoo kuna ciidan habay ka dileen reer cakkaa naabiyuun ciidankii u watay markii marka uu dareemay inuu cakkaa ku jabay ayuu wuxuu is yidhi meeshan haddaad ku jabtay qaahirana waad ku jabi doontaa amaa nafsadaada la carartaa wuu soo baxay nin la yidhaahdo kiliibar oo ka mida ciidankiisa ayuu ugu yimid masar isagoo ordahaya wuxuu yidhaahday faransa ayaan ciidan kaaga doonahayaa arrinta adigu sii wadniyo doon buu ku dhacay faransuu ka degay meeshaas uma socda buu yidhi aniga kiliibar ayaa xukunkii sii waday oo mustacmaradii faransa ahdaafteedii isku dayey inuu xaqiijiyo muddo ayuu dagaal waday dagaalkii buu ku dhintay alkaliibar almustacmir alfaransi calayhi lacnat ullah waxaa la yidhi wuxuu akrinhayey markii uu ka baxhayey qaahira naabilyuun bayd uu leeyahay shaacir la yidhaha bashaar ibnu burd wuxuu dhahayey idaa ankaratnii baldatun aw nakirtuhaa kharajtu maca albaazi calaya sawaadu haddii magaalo ay inkirto ama anigu aan inkiro waan ka baxhayaa aniga oo la socda baasiga ama gallayrka oo weli habeen uu dhiman yahay yacnii goor dhexo oo fajarkii aan la gaarin baan ka guureeyaa isagoo beydkaas maaragtay celcelinhaya ayuu qaahiro ka orday faransuu ku laabtay ninkaas kiliibar la yidhaahdo ayaa dagaalkii sii waday dagaalkiibuu ku dhintay mid kaleeto oo miimu la yidhaahdo alqaa'id almikyaafiiliy alshaqiyu alkadaab almunaafiqu alarcan ayaa xukunkii la wareegay ayaan markuu dagaalkii wadu wuxuu is yidhaahday amaa dhinac kale u wareejisaa dagaalka wuxuu yidhaahday aniga waa islaamay waxaanan rabaa gabar masriyad in laygu daro wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah nin shariif ah ayuu gabar ka doonay ninkii markii uu maqlay inuu ku soo fool leeyahay laba gabdhooda u joogtay nin muruu'o leh oo sharaf carabiyeed leh buu ahaayee labadii gabdhood laba wiiluu ku daray markuu u yimaadeen wuxuu yidhi wax gabdha mahayo aniga mid kale yidhi anaa gabadh ku darahayo gabadhiibuu ku daray gabadhii buu guursaday mustacmaradii iyo ahdaaftiina waa sii waday dagaalkii markuu muddo socday waa la jebiyey ciidankii minu miinu ciidankiisi waa la jebiyey asagiina waa ka cararay qaahira mustacmaradiina waa dhammaatay waxaa isu soo haray almuqaawama almisriya haddaa loo baahan yahay maxaa la sameeyaa waa isqabteen marka anaa madaxa noqonayo maya adaa madax noqonayo maya anaa wasiir hebel noqonayo maya anaa madaxweyne noqonayo maya waa isqabsadeen qorti isu galeen magaaladii masar alqaahirana anqaad weeye dhulkay taallaa murankii baa dheeraada waa socday murankii waa socday waa socday waa socday muddo kadib ayaa turkiya oo markaas isu haysatay iyadu inay tahay khilaafada islaamka inay iyadu madax ka aheyd baa tiri barnaamijkaana la wareegay nin la yidhaahdo maxamed cali shirshima oo magudbe ah waxna akhrin waxna qorin oo dukaan u furaa bay soo kaxeeyeen masaray keeneen waxay dhaheen madaxweyneha ka tahay isagiiaa la wareegay marka waa nin jaahiloo wuxuu yaqaano aan la arag oo maarata dagaalna aan soo gelin muqaawamadii aan ka mid ahayn debaddaa laga keenay turkiyaa keenatay waxay tidhaahde barnaamijkiisa oo idinku kuma heshii weye ninkan baa arrintii la wareega isagan u dhiibnay maxamed cali shirshima maxamed cali baasha kadibna la dhihi jiray ajdaadiisii baa muluuk misr ahaa jirtay ilaa jamaal cabdimaasir uu ka riday wiilkiisa ibraahim baasha waa ninkii najdi intuu tegey cagta soo mariyey dacwat ahli towxiid fii najdi ibraahim baasha yaa dhalay maxamed cali shirshima maxamed cali baasha marka waxaan ugu leexda qisadaas arrinteennii oo kalay shabbahdaa dagaalkii waa dhammaaday muslimiintiina tigrey bay iska bixiyeen laakiin dadkii muqaawamadahaa dib ha isugu laabteen hadday heshiiyaan oo ay maamulka ku heshiiyaan waa guulaysteen laakiin hadday dagaal iyo xabad isku qaataan oo sanka xabada iska geliyaan midba mar uu soo baxo maxamed cali shirshima fi lbaab baan leenahay maxamed cali shirshima fi lbaab nin aan shaqo ku lahayn barnaamijkan oo dhan ah fi lakhiir la wareegi doono markay iyaguna isdhammeeyaan shacabkana ay dhammeeyaan wixii soo harana uu shacabka u naco masiirka khatarta ah oo dadka la gudbo muqaawamada inay hortooda ka arkaan kaas weeyaan الtaariikhu yuciidu nafsahu xikmad weeyaan khilaafka marka iyo nisaaca qof kasta waa iska ta'wiilsho kalaa sababta ku kaliftay nisaaca iyo shiqaaqa iyo khilaafka kullu waaxid laa yafqidu ta'wiilan nin kasta wax buu ta'wiilsan karaa laakiin fi lakhiir waxaa un waaqica hadduu khilaafku taagnaado in wax kasta oo himaar ah iyo wax kasta oo guul ah inay dhabarka ka jebidaa un waaqica alimaam ibnuqayim aayaddaas hadal wanaagsan oo aada u qiimo badan buu ka bixiyey baan jeclahay inaan idinku dul akhriyo aada u dhegaysatiin wuxuu yidhaahday yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu waاdkuruu اllaha kasiira lacallakum tuflixuun waaطiicuu اllaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waاصbiruu ina allaha maca asaabiriin wuxuu yidhaahday amara allaahu اlmujaahidiina fiiha bikhamsati ashyaa shan shay buu ilaahay amray dadka mujaahidiintaa fii hadihi alaaya ma اجtamacat fii fi'atin ilaa nusirat wain qallat wakahura cadaduhaa shantaas shay qolana kuma kulmaan ilaa waa loo gargaaraa haba yaraado cadadkoodu cadadka cadowgoodana ha bateen axaduhaa habaat cala alxaqi midka koobaad waxaa weeyaan xaqa in lagu sugnaado yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu الثانية كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى كاللباد وحويان ذكرك إلهي أو وحويان لبذيه الثالث طاعة الله ورسوله kan saddexaad allah subxaana wa tacala iyo rasuulkiisa in la ateeco wa atiicu اllaha warasuulahu maxaa isku xidhay nisaaca aayadda qaybta dambe ay sheegi doonto iyo nisaacan iyo daacada rabbi iyo rasuulkiisa maxaa isku xidhay waxa weeyaan nisaaca sida badan wuxuu ka dhashaa can itaqsiiri fii taacati اllaahi wa rasuulihi sidaas daraaddeed ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu isku xidhay طاacة الlahi وrasuulihi والنahyu can النisاc الraaبع اtifaaq الكelimaةi وcadamu التanaaزuc اladii yuujibu الfashla wاlwahn kan afaraad waxa weeyaan kelimada inay iswaafaqdo oo nisaac iyo isqabsi iyo iska soo horjeed uuna jirin kaasuna wuxuu waajibinhayaa fashal iyo wahan cibaaradaas marka waa cibaaro la dhihi karo tuktabu bimaaءi dahab si fiican u dhegaysta qofkii xifdi karana ha xifdiyo wa huwa jundun yuqawii bihi اlmutanaaزicuuna caduwahum calayhim fainahum fi اجtimaacihim kاlxusmati min الsihaam laa yastatiicu axadu kasraha faإidaa faraqaha wasaara kulu minhum waxdahu kasaraha kulaha wa huwa jundun yuqawii bihi اlmutanaaزicuuna caduwahum calayhim wa huwa jundun yuqawii bihi اlmutanaasicuuna caduwahum calayhim khilaafkaasu waxa weeyaan ciidan ay isku dalbanhayaan dadka iskhilaafsan iyagaa ciidan isu noqon haya ciidan isdamaariya iyagaa isu noqon haya siday isugu noqon hayaan khilaafkaasaa ciidan ka dhalanhaya bal cibaaradiisa sifaan ugu fiirsada wahuwa jundun khilaafkii iyo nisaaciba ciidan ah yuqawii bihi اlmutanaasicuuna caduwahum calayhim kuwa iskhilaafsan ciidan ay iyagu isku burburiyaan ayuu isu bedelahayaa khilaafkooda iyo nisaacooda iyagu markii ay wada joogaan waa koox waxa weeyaan ula ah oo isku duuban qof jebi karaa lama arko markii uu saas isugu dayo qof inuu jebiyo laakiin markii la kala qaadqaado ula yaryar oo kooxa laga dhigo midba mar baa la jebi karaa alkhaamisu milaaku dalika kullihi wa qiwaamuhu wa asaasuhu alsabru intaasoo dhan waxaa asaas u ah oo maaragtay ah arrin ay ku xiran yihiin alsabru wasbiruu ina allaha maca asaabiriin fahadihi khamsatu ashyaaءa tubtanaa calayha qubat nasri shan shay weeyaan oo lagu dhiso guusha qubbadeeda shantaas shay baa guushii qubbadeedii lagu dhisaa haddaad aragto guul shantaas shay bay ku taagan tahay wamataa zaalat aw bacduhaa zaala min annasri bixasabi maa naqasa minhaa haddii ay kuwaas zuulaan oo meesha ka baxaan ama gobolkood la waayo waxaa ka zuulahayaa guushii qaybta ka nuqsaanta shantaas waإida اجtamacat qawaa bacduhaa bacda wasaara lahaa aharu cadiimu fi اnnasri markii waxa weeyaan ay kulmaan gobolkood gobolka kale ayuu awood u yeelahayaa markaasay arrin weyn oo aahaar ku leh xagga guusha ay noqonhayaan walama اجtamacat fi الصaxaabati lam taqum lahum umaة min اlأmam wafataxuu اdunya wadaanat lahum اlcibaadu wاlbilaad wuxuu yidhaahda markii saxaabada ay shantaasu ku kulantay iyagoo waxa weeyaan ciidankooda iyo cuddadooduba ay yareed ayay saddex sano gudahooda waxay kula wareegeen mamlakati kisra wa qaysar labadii dowladood adduunyada ugu weyneed fii halaati sanawaat kaliya bacdahum wadacufat aala alamru ilaa maa aal markii waxa weeyaan ay arrintaasu kala tagtay dadkii iyaga ka dambeeyey oo ay daciifeen arrintii waxay gaartay meesha ay gaartay alimaam abu daawuud asijistaani wuxuu yidhaahday idaa jaءa alkhilaafu jaءa alkhidlaan markuu khilaaf u yimaado khidlaan iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo guushii la laabta ayaa imaanhaya أنا ما قلته هذا أبو داود السجستاني يقول إذا جاء الخلاف جاء الخذلان intaa khilaaf abuurto hadhihin maxaan u guulaysan weyne anta asababu fi اlkhidlaan qaala bacdu اsalaf laa khayra maca alkhilaaf walaa shara maca ali'tilaaf wax khayr ah oo khilaaf la jiraa ma jiraan shar i'tilaaf la jirtaana ma jirto almas'alaة الثaaniya waxa weeyaan axzaab musallax ah oo xugun u tartamaysa ma la dhisi karaa dadka muslimiinta ah xaalaadkooda laba un kama baxsana in ay ku nool yihiin fii xaali fitnatin oo ayna dowlad sharci ah iyo nin madaxoo sharci aysan lahayn iyo inay dowlad sharci ama nin madaxoo muslima ay leeyihin labadaas kama baxsana xaaladda koowaad haddii dadka muslimiinta ay ku nool yihiin oo dadka muslimiinta suldaana muslima ayna lahayn ama weliyu amri ayna lahayn ama ra'iis aysan lahayn xaaladaas waxaa la yidhaha xaalatu fitna waxaana sheegay alimaam axmed bnu xambal fii kitaabi sunna liabi bakrin ilkhallaal qaala alimaam axmed alfitnatu idaa lam yakun imaamun yaquumu biamri اnnaas fitnadu waxa weeyaan wakhtigii uu jiro ama uusan jirinin imaam dadka arrintiisa u taagan waktigaasaa fitna la yidhaahdo wakhtigaas marka nufuusta bani aadamku waa mudarib cuquushooduna waa xaa'ira waa dhunsan tahay waxay u baahan yihiin marka aadaab gaara iyo awdaac gaara inay ku noolaadaan si ay uga nabad galaan arrintoodu in ay meel xun u fogaato ama aan shaydaan axwaashooda ka faa'iidaysan wakhtiga noocaas oo kale ah marka lama ogola sharcan in xisbi musallax ah oo xugun u tartamaya la sameeyo ama in lagu biiro waa xaaraan arrintaasuna waa arrin ka cad fii manhaji salaf baab ayuuna ka dhigay alimaamu albukhaari uu yidhaahday baabun kayfa alamru idaa lam takun jamaaca baabun kayfa alamru idaa lam takun jamaaca jamaaca markii aysan jirin oo dowladu ayna jirin iyo dad raacsan see la yeelaya arrintu waa sidee wuxuu keenay marka xadiidkii muttafaq calayhi ah oo albukhaari wamuslim wakayruhuma ay wariyeen oo ahaa xadiis dheer oo xudayfa uu nebiga as'ilo dheer oo badan uu ku weydiiyey waxaa ka mid ahaa asilada qaybta dambaan soo qaadaynaahe famaa ta'murunii in adrakanii daalika haddii wakhtigaas uu isoo gaaro maxaa i amraysaa qaala talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum waxaa laasimaysaa dadka muslimiinta jamaacadooda iyo imaamkooda madaxweynahooda tasmacu wa tutiicu wa iidaa daraba wa in daraba dahraka wa akhada maalaka waad maqlaysaa oo waa ateecaysaa ha duudkaada ha garaaco ama maalkaada ha qaato تsمع وتطيع قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام waxaan idhaahda haddiayna jamaaco lahayn iyo imaam waa haddii ay fitno jirto madaxweyne uuna jirin nin sharci ah qaala اctazil tilka الفirqa kulaha walow an tacada بأصli شhajaraة xatىa yudrikaka الmowت وأnta عlى ذalika وعinda بن maaجة فلا أن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم wuxuu yidhaahday hadday arrintu sidaa noqoto oo aynan lahayn imaam iyo jamaaco isku xiran kulligood ka fogaa buu yidhahday اctazil tilka الفirqa kulaha haadaa rasuul الlah asagaa garanhaya wakhtigaas cilaajka munaasibka noo ah kulligood ka fogaa buu yidhaahday arrintuba ha kula gaarto geed salkiis inaad qaniyo nab ku tiraahdo ilaa mowdkuu ka soo gaaro adigoo arrintaas ku sugan ibnu maaja lafdigiisu wuxuu ahaa fala an tamuuta wa anta caadun calaa jidnin khayrun min an tatbaca axadan minhum in aad geed ul oo meel lagu tiiriyey ama meel laga muday oo geed geel uu ku hiigto weeyaan geedkaas adoo qaniinsan inaad dhimato ayaa kaaga khayr badan mid ka mida inaad raacdo xadiiskaa markuu tacliiqinaya abu jacfar aلطabari moxamed ibni jariir imaamu اlmufasiriin wuxuu yidhaahday wa fi اlxadiiثi annahu mataa lam yakun linnaasi imaamu faاftaraqa الnaasu axzaaba falaa ytabicu axada fi اlfurqati wayactazilu اljamiic wayactazilu اljamiic in istaطaaca dalika khashyata min alwuquuci fi shari waxaa laga cabsanaya inuu shar ku dhaco qofkii weeyaan xaaladaas marka in xisbi la sameeyo xaaraam weeye xaalada labaad haddii suldaan muslima uu jiro ama madaxweyne muslima uu jiro suuragal ma aha iyadana in xisbi mucaarid ah oo hubaysan la sameeyo waa xaaraan iyaduna mas'aladaasuna waa mas'alo khatar ah waxa weeyaan manbacu الshuruuri wاlfitani wa manbacu اlbidaci wاlmuxdathaat weeya waa masalo iyaduna aada iyo aada khatar u ah nusuusta sharciga iyo aqwaasha salafkana aada waadix uga ah bal dhegaysa waxaan ka soo qaadanaynaa bacd alxaadiid min hada albaab waxa weeyaan salaaxa iyo wax islaaxintana qof walba ra'yigiisa uma fura inuu wax ku islaaxiyo ee sidii rasuulku uu qarriday in loo tacaamulo labadaas xaalo ayaa qofka doonaya inuu badbaado ay waajib ku tahay inuu raaco shaykhu alimaam maalik ibni anas wahbi ibni kaysaan ayaa kelimad aad u qiimo badan leh wuxuu yidhaahda alimaam maalik kaana wahbu ibnu kaysaana yaqcudu ilayna ولا يقوم حتى يقول لنا اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله markasta oo uu noo soo fariisto oo uu wax noo akhrinhayo ninkaas wahbi ibnu kaysaan waa shaykh limaam maalik weeyaan wuxuu dhihi jiray waxaa ogaatiin arrinkan aakhirkiisa inuusan hagaajinaynin ilaa awalkiisii wixii hagaajiyi moogiin dadka muslimiinta arrintooda aakhirkooda aakhirkeeda ma hagaajinayo ilaa awalka arrintii hagaajiday moogiy arrintii hagaajiday maxay ahayd warkaasuu ku celcelinaya marka wuxuu leeyahay kaana wahb ibnu kaysaan laa yaquumu xataa yaquula lana hada alkalaam markaasuu ku celcelinaya bal takraarkaas u fiirsada yacni macnaha uu ku fadhiyo marka wakhtigaas sida loo tacaamulahayo ama loo dhaqmahayo waa shay nusuusta sharciga aada iyo aada ugu cad aqwaasha salafkana aada ugu cad laba xadiisaan ka soo qaadanaynaa xadiistaas iyadoo mustafiid ahoo boqolaal gaarsiisan waxaa ka mid ah xadiistaas xadiis abi hurayra aladii rawaahu alimaam ibnu maaja oo xadiis saxiixa ah anna rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaal man aطaacanii faqad aطaaca allaha wman aطaaca alimaama faqad aطaacanii wman casaanii faqad casa allaha wman casa alimaama faqad casaanii ninka aniga ateeca allaah wuu ateecay ninkii imaamka ateeca wuxuu ateecay aniga ninka aniga i caasiya allaah buu caasiyey ninkii imaamka caasiyana aniga ayuu i caasiyey wuxuu wariyey alimaam abu bakr bn abi shayba fi lmusanaf can suweyd bni khafalata qaal qaala lii cumaru yacni bna alkhadaab cumar ibna khadaab baa wuxuu yidhi buu leeyahay suweyd ibnu khafala yaa abaa umaya innii laa adri lacallii laa alqaaka bacda caami haada faasmac wa aطiic wain umira calayka cabdun mujadacun mujadacun in darabaka faصbir wain xaramaka faصbir wain xaramaka faصbir wain araada amran yantaqisu diinaka faqul samcun wa طaaca damii duuna diini walaa tufaariq اljamaaca dardaarankii marka cumar uu bixiyey oo ninkaa suwayd uu siiyey wuxuu ahaa wuxuu leeyahay abaa umaya ma garanhayo waxaa dhici karta sanadkan kadib inaanan is-arag waxa weeyaan ateec ninka madaxda ah oo maqal haddii madax laydinkaga dhigo addoon googo-an oo xibno googo-an ateec buu yidhi haddii uu ku garaacona ku sabar haddii uu xaqaadii kuu diido kaa xirmaariyona ku sabar haddii uu xaqaadii kuu diido ku sabar haddii uu arrin kaa doono diinkaada nuqsaaminaysa bal arrintaas u fiirsada haddii uu kaa doono arrin diinkaada nuqsaaminaysa mala jabhadaynhaya iyadana maxabbad baan qaadaynaa waa arrin diin ku tacalluqda wuxuu leeyahay wain araada amran yantaqisu diinaka waxa weeyaan marka hadyigii saxaabada iyo nebiga faasmac wa taac faqul samcun wa taaca maqal iyo taacad igu leedahay danii duuna diini laakiin dhiiggayga ayaan diinkayga ku furanaya sidaas lagu yidhi oo dhiiggaada diinkaada ku badbaadi oo waxa uu kaa doonahayo khaladka ah xataa hadduu ku dilaayo ha ka yeeli markay dhiiggaada ku furo diinkaada weeyaan waa war cad weeye maca daalika waa inaadan ka bixin daacada iyo samciga oo aadan faaruqinin jamaacadda waa arrin diin ku tacalluqda oo qofka muslimkaa diinkiisa uu ku damaarahayo ma ku nuqsaamahayo ayuu leeyahay hadduu saas kaa doono faqul samcun wa taaca danii duuna diinii waxau wariyey abu bakr alkhalaal fii kitaabi sunna قال أبو الحارث سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم وهوري أبو بكر الخلال في كتاب السنة وهويان وكسر نقل الإمام أحمد وهو ليه أبو الحارث إن ليه هذا وحويدي أبو عبد الله أحمد بن حنبل أهرين بغداد كدعضي وقتي الواثق منك اللي هذا ابن المعتصم العباسي الخليفة ninkaa marka wuxuu ahaa nin mubtadica aabbihiisna mubtadica adeerkiisna ma'muuna mubtadica oo dadka ku imtixaanay mas'alo kufri ah ayuu u taagnaay marka dadaa dhaheen ninkan waa inaan ku khuruujnaaho aan iska tuurnaa bay dhaheen ninkana wuxuu ku sugnaa arrin kufri ah markaasuu imaam axmed wuxuu yidhaahday intuu arrintii ku inkara nimankii arrintaas doonahayey ayuu yidhaahdaa subxaana allah addimaa addimaa war dhiigga war dhiigga saasuu ku yidhi laa ara daalika walaa amur bihi arrintaas anuu ma arko inay xaq tahay mana amraayo qofna alsabru calaa maa naxnu fiihi khayrun min alfitna waxa aan ku sugannahay inaan ku sabarno ayaa waxay ka khayr badan tahay fitno lagu daadiyo dhiig oo amwaal lagu bannaysto ama maxaarim lagu burburiyo ninka cadaabka u haysana asaga weeyaan oo waxa weeyaan la garaacay oo xabsi ku qurmay ayuu maca daalika sidaas u hadlahayaa uu leeyahay subxaana allah addimaaa addimaaa laa aamuru bihi walaa araa daalika ama calimta maa kaana annaasu fiihi yacni ayaama alfitna markaasuu wuxuu yidhaahday markaas ka hor ayaa xoogaa khalal intuu dhacay ay fawda baqdaad ka kacday aan niman mooriyaanuhu baqdaad qabsadeen oy muddo haysteen baqdaad weeyaan oo ah caasimatu alkhilaafa markaasuu wuxuu yidhaahday ma waadan ogeyn wakhtigii fitnadaasay arrintu ahayd dadka arrintooda ay ahayd qultu waannaasu alyowma alaysa hum fii fitnatin yaa abaa cabdillaahi markaasaan waxaan ku idhi buu yidhaahday dadku maanta miyayna fitno ku jirinin ya aba cabdilaahi oo diinkoodii baa lagu haystaahoo waxaa loogu yeerahayaa arrin kufri ah oo ah khalqu qur'aan markaasuu yidhaahday wain kaana fainamaa hiya fitnatun khaasa faidaa waqaca asayfu cammat ilfitna wanqaacat isubul wuxuu yidhaahday fitnada ha ahaato taas oo diinka wax ku tacalluqa ha noqoto laakiin waa arrin khaasah buu yidhaahday waa arrin khaas oo suldaanka wax uu aaminsan yahay kaliya ah iyo dadu ku imtixaanayo laakiin seef markii ay dhacdo fitno caamaha imaanaysa waddooyinkaa xirmahaya mooryaan aan wax laga qabo karin baa soo baxaysa alsabru calaa haada wayaslamu laka diinuka khayrun laka wuxuu yidhi arrintaas inaan ku sabarno hadda isagoo cadaab ku jira oo maalin kastaba ay dhici karto in la garaaci jiray ayuu wuxuu leeyahay inaan sabarno ayaa nooga khayr badan oo diinkeennuna uu ku nabadgalo wara'aytuhu yunkiru khuruuja cala alcima wayaquulu addimaa laa ara dalika walaa amuru bihi fitnadaas marka uu tilmaamahay alimaam axmed uu leeyahy fitna khaasa waa fitnadii uu bilaabay alma'muun alkhaliifatu alcabaasi oo uu ka dhaxlay muctasim oo uu ka dhaxlay wiilkiisa alwaasiq oo ummad badan uu ku dhammeeyey oo uu ku dilay alwaasiq alcabaasi waxaa ka mid ahaa dadka uu ku dilay alimaam axmed ibnu nasrin alkhusaaci ayib ninkaa marka wuxuu ahaa almuctasim nin aad iyo aad waxaan leeyahay alwaasiq nin aad iyo aad fitnadaas ugu weyn oo leyl iyo nahaar u taagan dadka inuu ka dhaadhiciyo fitnadaas oo dad badanna u cadaabay dad badan shaqada uga cayriyey xitaa wuxuu gaaray ninka gaaladu ay qafaalato oo gaalo gacantooda gala haddii uusan qirinin alqowlu bikhalqi qur'aan inaan loo sacyi karin in gaalada laga soo fakiyo meeshaas buu la gaaray waxa weeyaan waana arrin kufri ahoo ay culammada muslimiinta isku waafaqeen inay tahay mas'ala kufriya waadixa oo imaam ibnuqayim laba beyduu ku tilmaamay arrintaas fi lkaafiyati ashaafiyati fi lintisaari lilfirqati annaajiya uu yidhaahday walaqad taqallada kufrahum khamsuuna fii cashrin min culamaa'i fi lbuldaani walaa lakaa'iyu limaamu xakaahu canhum bal xakaahu qablahu tabaraaniy waxaa qira buu leeyahay kufrigooda nimanka qowl bikhalqi alqur'aan aaminsanaa konton lagu dhiftay toban oo culammada bildaanta islaamka culammada ka ah waa shan boqol oo caalim weeyaan shan boqol oo imaanba waxay isla qireen mas'alat khalqi lqur'aan inay kufri tahay walaa lakaa'iyu alimaamu xakaahu canhum alimaamu laalakaa'i fii kitaabihi usuul ictiqaad ahli sunnati waljamaaca min asaxaabati waman bacdahu min ataabiciina wa culamaa'i alamsaar wuxuu qiray shantaas boqolo imaam inay isku raaceen masaladaas bal xakaahu qablahu abaraani imaamu abaraani kitaabu leeyahy sayna kitaabu sunna ayuu arrintaas ku qiray marka maca daalika isagoo ninkaas waafiq sidaas samaynayey ayuu alimaam axmed wuxuu u arkay inuu yahay khaliifatu lmuslimiin in lagu khuruujaana ay xaaraam tahay fitnadiisana uu u arkaya fitno khaas ah oo ay ka shar badan tahay markii weerar inta la qaado lagu khuruujo arrinta isu beddesho fitno iyo arrin fara ka baxday ninkaasna arrinta ku kallifayda waxay ka ahayd diin u dadaal iyo dadka muslimiinta caqiidadooda ee ka kharibmin ay ka ahayd nin jaahilahoo diin ka warqamin buu ahay oo nin baaqiyo ahoo daalim ahoo daal ah uu watay oo layidhi axmed ibni abi du'aad oo ka dhaadhiciyey diinku inuu sidaas u yahay ayna waajib ku tahay inuu diinka difaaco sidaa daraaddeeda ma fura waqti dowlad ay jirto dadka muslimiinta ah inay ku kacaan ay ku jabhadeeyaan ay hub qaadaan waa arrin shar bilowgeeda ah waana arrin bidca iyo dalaalo ah imaam axmed wuxuu yidhaahday sida u wariyey abubakr alkhalaal fii kitaabi اlamr biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar aلtaغyiiru biاlyadi laysa biالsayf waالsilaax markaa rabto inaad wax bedesho wax hagaajido sayf ha qaadan hubna ha qaadin التغyiir bاlyadi laysa bالsilaaxi walaa bالsayf shaykhu اlislaam wuxuu yidhaahday qala man xaraja calىa imaamin إilaa kaana maa tawallada calىa ficlihi min الshari acdamu mima tawallada min alkhayr waxaa yar buu yidhaahday nin ku kaca nin madax ah ilaa waxa ka dhasha ficilkiisa oo shar ah ayaa ka badan waxaa laga filayo khayra inay gacantiisa ka yimaadin cibaaro dheer oo imaamuqayim uu leeyahay fii kitaabi iclaami almuwaaqiciin baan idinku dul akhrinayahay iska dhegaysta ina الnabiya salى اllahu alيه wasalam sharaca liummatihi iijaaba inkaari اlmunkar liyaxsula biinkaarihi min almacruufi ma yuxibuhu اllahu warasuuluhu faإida kaana inkaaru اlmunkari ystalzimu ma huwa ankaru minhu waabqadu ilى اllahi warasuulihi fainahu laa yasuuqu inkaaruhu wain kaana allahu yubqiduhu wayamqutu ahlahu wahada kalinkaari cala اlmuluuki wاlwulaat bilkhuruuji calayhim fainahu asaasu kuli shari wafitnati ila aakhiri اdahr fainahu asaasu kuli shari wafitnati ila aakhiri اdahri wqad istaadana asaxaabatu ridwaan اllahi calayhim rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam fi qitaali اlumaraa الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما أقاموا الصلاة وقال من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصر وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بالكفر ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد عبارة وحبا كلها لابسة من تأمل ما جرى على الإسلام ننكي أفير سدا وهي إسلام كصام مري وفتن تواوين يقوى يرأى وهو أركهيا إن إتا مسألة داسو مسألة كدلتي أصل كاس أو الله دميي أم الله خلافي oo aan lagu sabrinin munkar oo la doonay in la zuuliyo oo markaas ay ka dhalatay wax ka weyn masaladaas marka waa masalo waadix ah oo nusuusta sharciga waadix ku ah oo maqaalaadka salafka waadix ku ah oo aqwaashooda iyo mawaaqiftooda waadix ku ah sidaa daraaddeeda ma fura suuragalna ma aha in maaragtay inta hub la qaado la yidhaahdo waxbaan islaaxinaynaa ama waxbaan ka hortegaynaa waa bidca waxayna baab u tahay shar qofkii galana yowmulqiyaama asaga ka mas-uula wixii fitno oo ka dhaca almas'alaة الثaaliثة maalmo dhoweed waxaa ogtihiin dagaallo inay dhaceen isbuucii lasoo dhaafay dagaalladaas wixii ka dhashay yaa ka mas-uula yaa yowma alqiyaama loo raacan haya alimaam axmed wuxuu wariyey fi lmusnad min xadiidi caaishata qaalat qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam addawaawiinu cinda allahi caza wajala ثalaaثa diiwaanu laa yacda'u اllahu bihi shayئa wadiiwaanu laa yatruku اllahu minhu shayئa wadiiwaanu laa yakfiruhu اllah faama diiwaanu aladii laa yakfiruhu اllahu fashirku biاllah قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة حديث كاسوح الشيخ هيا rasuulku inuu yidhaahdo diiwaanada ay wax ku qoran yihiin saddex qaybood weeyaan diiwaanada yowma alqiyaama la geynhayo oo ay wax ku qoran yihiin saddex qaybood weeyaan mid waxa weeyaan ilaahay uma aaba yeelahayo midna wax ka mida diiwaankaas ka tegi maayo ilaahay midna ilaahay maba dhaafahayo kaas midka uusan dhaafayna shirkiga weeyaan marka diiwaan shirki ku yaallo haddii ilaahay yowma alqiyaama uu qofku la hor tago rajo kama qabo inuu dhaafitaan iyo makfiro uu helo innahu man yushrik billaahi faqad xarama allaahu calayhi aljanna diiwaanka uuna ilaahay u aaba yeelaynin waa dulmiga addoonka oo dhex mara asaga iyo rabbigiisa bacdu dunuub oo uu sameeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u dhaafahayaa qofku uu doono wax weyn marka dhibaato weyn oo maaragtay aan laga fursan karin dembiga uu qofku rabbigiisa ka galo ma aha waa u dhaafi karaa hadduu doonahay inuu u dhaafo diiwaanka uunan waxba ka tegaynin yowma qiyaama allah subxaana wa tacaala waxa weeyaan addoommada oo isdulmiya oo gabalkood gabalka kale uu dulmiyo hal shay oo uu ilaahay ka tegahay lama arko ilaahayna caadil weeyaan mihqaala darra oo dulmi ah qofkii adduunyada looga galo yowma alqiyaama ilaahay marna ka saamixi maayo qofkaas diiwaan la bedeli karona ma aha marka xadiiskaas haddaan fiirino macaanidiisa dagaalkii marka maalmihii dhoweed dhacay kolley un waxaa ka dhalatay sida aan ka maqalnay ajhidada iclaamka khasaa'ir bashariya wa maaliya oo bacdi alidaacaad ay sheegeen afar boqol inuu gaaray dhimasho iyo dhaawac kolley mumtalakaat iyo amwaalna dhibaa ku soo gaaray dadka marka muslimiinta ah oo dagaalkaas dhibaatadu ka soo gaartay oo gabalna ay qabri u jiifaan gabalna ay u dhaawacan yihiin oo ayna shaqayso karin oo maanta isbitaallo ay ugu jiraan gabalna dhulalkoodii iyo mumtalakaadkoodii ay wax ku noqdeen yaa loo haystaa mahadarba laa waaladii nafsii biyadihi hal shay oo ka midis inuusan hadar naqanayn yaa laga rabaa waxa weeyaan qolo kasta oo dagaalkaas gashay wixii iyadu ay samayday oo ficila oo ay geysatay inay baartaa waajib ku ah waajib muxatam ah oo wixii ay dishay ama waxay dhaawacday ama mumtalakaadkii ay waxgaarsiiday inay iyadu baarto oo dadkaas ay tacwiid siidaa waajib ku ah si dimadoodu ay u beri noqoto yowmu alqiyaama maalinta uuna jiraynin dirham iyo diinaar ee qisaasu ay noqonayso bilxasanaati wasayi'aat qolo kastoo dagaalkaas gashay waxaa waajib ku ah inay baarto iyaga waxa ay ridayn wixii aahaarahoo ka dhalatay ama dhimasho ama dhaawac ama mumtalakaad gubtay inay baarto oo ay bixido oo dadkii ay tacwiid siido aa waajib ku ah inta aan la gaarin yowma alqiyaama